halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada uu fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitriban una dhiganta toddobiyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo o r g
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis ay sagaal iyo labaatan tahay bisha agosto sanadku waa laba kun iyo sagaal iyo toban idaacadda ergo ee maanta oo aan idinla socodsiinayo aniga oo cabdiraxmaan taysiir ah qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah shir looga hadlay xaaladda bini'aadanimo iyo abaaraha ka jira somalilan oo ka dhacay hargeysa dadka deggan hareeraha webiga shabeelle ee degmada jowhar iyo tuulooyinka u dhow oo dadaal ugu jira moosidda meelaha uu webigu ka jilicsan yahay si ay fatahaadda uga gaashaantaan ayax cunay dhuldaaqsimeed ay ku tiirsanaayeen xoolodhaqato badan oo ku sugan deegaanka gebagabo ee gobolka togdheer iyo tuulooyin ku hareeraysan barnaamijka goobaad ee arrimaha haweenka oo ku saabsan tirada gabdhaha ka qalin jebinaya jaamacadaha oo kusii dhowaanaysa tan wiilasha barnaamijka xaaladda xeryaha oo ku saabsan haween waayeele ah oo nolol kelinnimo iyo daryeel la-aan ah ay ku haysato xero ku taalla baydhabo iyo xubinta qiimaha xoolaha oo ka imaanaysa sayladda magaalada laasacaanood marka horese kusoo dhowaada wararka arrimaha bini'aadanimo oo uu noo akhriyo muxiyudiin axmed rooble
soomaali ka badan laba milyan oo qof ayaa halis ugu jira gaajo iyo cuntayari daran sida ay shaaciyeen hay-adaha gargaarka ee ka shaqeeya soomaaliya dad kale oo gaaraya saddex milyanna ma hubaan halka ay ka heli doonaan cuntada xigta inta ay markaa haystaan warkan cusub ayaa imaanaya kadib laba sano markii laga hortegay macluul daran oo halis gelin kartay nolosha malaayiin soomaali ah oo u badan dadka reer guuraagayhi cuntayarida waxaa lala xiriirinayaa qayb ahaan isbeddelka cimilada iyada oo khubaraduna ay sheegayaan inay dadku kasoo kaban la-yihiin abaartii labadi kun iyo toban iyo toddobadii deeqbixiyayaasha ayaa ilaa iyo hadda ballan qaaday kalabar dhaqaalaha ay u baahan yihiin hay-adaha gargaarka ee soomaaliya ka shaqeeya oo dalbaday hal bilyan oo dollar hay-ada dhowr ah ayaa dhimay howlaha gargaarka ay ka wadaan soomaaliya iyadoo in ka yar kala bar dadkii helay gargaar lixdii bil ee sanadkii hore ugu dambeysay gargaar mar kale la siiyey shantii bil ee ugu horreysay sanadkan dowladda buruntina waxa ay sheegtay inay dib u soo celinayso laba boqol oo kun oo qaxooti ah oo tanzaniya jooga wixii loo gaaro bisha oktoobar go-aankan ayaa abuuray walaac weyn oo laga qabo in dowladdu ku kacdo dib u soo celin qaxooti ka soo baxsaday rabshadaha dalkaasi ka taagan si qasab ah boqolaal reer burundi ah ayaa lagu dilay rabshado socday ilaa sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii kadib markii madaxweynaha xilka hadda haya uu u tartamay mar saddexaad xilka madaxweynenimo ee burundi isla markaasna waxaa dalalka dariska la ah burundi ee tanzaniya ruwanda iyo jamhuuriyadda dimuqraadiga ee konko u barakacay afar boqol oo kun oo qaxooti reer burundi ah tirada ugu badan ee dadkaasi waxa ay ku nool yihiin tanzaniya hogaamiyihii jabhadda huuti ee haddana ah madaxweynaha burundi ayaa xilkaa qabtay labadii kun iyo shantii kadib markii uu soo dhammaaday dagaalkii sokeeye ee ay ku dhinteen dad ka badan saddex boqol oo kun oo qof sanadkii horena wuxuu ku guulaystay afti la sheegay inay tahay mid dadweyne oo lagu codaynayay inuu xilka hayo shan iyo tobanka sano ee soo socda burundi iyo tanzaniya ayaa ku heshiiyey in dib u soo celinta qaxootiga burundi ay bilaabato kowda bisha oktoobar wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda burundi ayaa sidaa u sheegay wariyaasha wasiirka arrimaha gudaha ee tanzaniyana wuxuu sidoo kale sheegay in dowladdiisu ay fududayn doonto dib u soo celinta qaxootiga sababtoo ah buu yidhi dalkoodii burundi waa nabad dowladda jabaan ayaa ballan qaaday inay ka caawin doonto dalalka afrika sidii ay u laba jibaari lahaayeen wax soo saarka bariiska wixii loo gaaro sanadka labada kun iyo soddonka ballanka waxa ay dowladda jabaan ka sheegtay shir ay ka qayb galeen hogaamiyaasha afrika oo uu ka mid ahaa madaxweynaha soomaaliya oo ka dhacay magaalada yokohoma la yidhaahdo ee dalka jabaan ra-iisul wasaaraha jabaan shinso abi ayaa sheegay in tiknolojiyadda iyo farsamada casriga ee jabaan gacan weyn ka geysan doonto sidii loo gaari lahaa higsiga qorshuhu wuxuu yahay in dalalka afrika ay soo saaraan konton milyan oo tan oo bariis ah muddo koow iyo toban sano ah gudahood waxaa qorshaha taageeraya banka horumarinta afrika madaxweynaha bankigan akinwimi adesina waxa uu sheegay in horumar laga sameeyey dhanka wax soo saarka beeraha laakiin aysan weli dhoweyn guul laga gaaro ciribtirka gaajada dunida wuxuu intaa ku daray in ciribtirka gaajada dunida ay sal u tahay cuntayarada afrika oo wax laga qabto warbixin laga soo saaray xafiiska qaramada midoobay ah qabeelka cuntada iyo nafaqada dunida isla sanadkan waxaa lagu sheegay in dad ka badan laba boqol iyo konton milyan oo qof oo afrika jooga inay gaajo la hoydeen sanadkii lasoo dhaafay dowladda jabaan oo kaashanaysa baanka horumarinta afrika ayaa dadaal ugu jirta sidii beeralayda afrika loogu dhiirigelin lahaa in ay soo saaraan bariis la iibgeeyo nigeria oo ah dalka ugu dadka badan afrika ayaa dadaal ugu jiray sidii loo kordhin lahaa bariiska gudaha dalkaasi kasoo go-o afartii sano ee lasoo dhaafay arrinka ayaa ka dambeeyey markii dowladda nigeria ay mamnuucday in bariis dibadda looga soo dhoofiyo warkii oo aad ka dhagaysanayseen raadiyaha arrimaha bini-aadanimada ee ergana maanta intaa ayuu inugu egyahay bal aan dib idinkuga celiyo cabdiraxmaan taysiir iyo qaybihii kale ee idaacaddeenna maanta aad baad u mahadsan tahay muxuudiin axmed rooble dhegaystayaal u diyaargarooba qaybaha kale ee idaacadda haddii aan gudagalno idaacaddeenna maanta qodobadaan idinkugu hayana hay-adaha gargaarka iyo howlaha bini-aadanimo ka wada deegaanada somalilan ayaa maanta shir ay ku yeesheen xafiiska hay-adda u diyaargarowga musiibooyinka iyo kaydka cunnada ee somalilan waxay uga hadleen xaaladihii u dambeeyey shirka waxaa lagu falanqeeyey xaaladda bini-aadanimo ee ka jirta deegaanada somalilan waxaana lagu soo bandhigay warbixin ay soo saartay hay-adda f s n a u oo ay ka samaysay deegaanada ay abaaruhu ka jiraan wariyaha reediyo ergo ee magaalada hargeysa ilyaas cabdi ayaa markii uu shirkaasi dhammaaday wuxuu waraystay guddoomiyaha hay-adda musiibooyinka iyo kaydka cunnada ee somalilan faysal cali sheekh ugu horreynna wuxuu weydiiyey ujeeddada kulanka maanta waxaanu ku qabanay shir xarunta netford hay-adda netford baanu ku qabanay oo ay kasoo qayb galeen hay-adaha caalamiga kuwa u-anta iyo kuwo kale waxaana lagu lafagurayay runtii lagaga hadlayay in lagu soo bandhigo xaaladda dalku ay taagan tahay marka ribood dheer baa runtii laga bixiyey annaguna waxaan ribood haynay waa gudbinay oo waa u sheegnay situationka u marayo waxaana runtii laysla qaatay oo riboort dadaa lasoo bandhigay fnicu iyo qulubkana ay soo bandhigeen in dalku uu ku jiro inta badan marxalada labaad roobabku ay dibudhac ku dhacay sanadkan gugii uu dib u dhacay oo ilaa juulay oo abril dii jiray inuu ilaa juulay bartamaheedii wixii ka dambeeyey runtii uu roobabku ay de-een meelaha qaarna ay ku yaryihiin oo aanay meelaha qaarna wada gaadhin laakiin dhulka badankiisa runtii roobo wanaagsan ay heleen daaqu uu wanaagsan yahay xoolaha laftoodii ay soo kabanayaan oo meelaha qaar ay soo kabanayaan meelaha qaarna uu roobo ku yaryahay oo xoolaha iyo beerahana runtii dibudhacaasi uu labadaba saamayn uu saamayn ku yahay khaasatan gobolada runtii dhulbeereedka leh samarojeexoo kale iyo awdaloo kale dhulbeereedka agrabasroliska dhulka ah marka runtii dhulkaas saamayn badan buu runtii ayuu de ku yeelanayaa dib u dhacaasi wax way beerteen hadda wax badan waa la beeray laakiin waxaa la filayaa de inay dib u dhacaasi iyo bishii juun oo dib u dhacu jiray iyadana roob aanu jirno xagaagii runtii ay kusoo beegantay uu ku dhuftay marka saamayn bay runtii wax soo saarka iyo niyajab dadka laftoodii dadkii wax beeranayay laftoodii oo cabsi aan wada qodin meelihii loo baahnaa dhulkii aan wada qodin marka saamayn bay runtii ku yeelanaysaa waxaana la filayaa runtii inay ilaa saddex iyo labaatan kun oo tan ay xagga hadhuurka iyo waxaas ay soo go-aan saadaashu warbixinta aad hesheen ee ku saabsan aada maanta isla wadaagaysaen ku saabsan xaaladda dalka in meelaha qaarna ku jiraan xaalad adag oo weli abaartu ka jirto meelaha qaarna ay xaalad dhexe ku jiraan iyaga sidee kusoo ogaateen sidee kusoo ururiseen runtii waxaa lagu soo ururiyay dee daraasaad aanu ka qayb galnay annagu hay-ad ahaan iyo hay-adahan kale u ntna fnsuna runtii ay leninka ay lahayd annaguna aanu qayb ka qaadnay hay-adaha kale dawligiina runtii ay ka wada qayb qaateen marka dee baaritaan mar walba dayrta iyo google dabadiisa waa reports mar walba soo baxo situationka waana ka ay caawimooyinka iyo waxaan oo dhan lagu bixiyo ee ay caalamku dee hay-adahan caawiya dadkan donorska ama deeq bixiyaasha qaaran bixiyaasha aynu naqaana ay ay wax ku bixiyaan marka waa wax la wada jir loo sameeyo oo la analyse gareeyey muddo dheer runtii laga shaqaynayay markiibana runtii waqti muddadiibana mar soo baxay deegaanada aad xaaladooda ka dayrinaysaan waa kuwe runtii deegaanada dee ugu ugu ugu liita hadda murujeex qaybo ka mid a baa ka mid a oo ay saameyn ku lahayd runtii roob yaraan ku dhacday ereooyin badan oo ka mid a oo oo oo roobkii uu ku yaraaday meelo sanaag tuulooyin yaryar oo dhowr ah oo iyagana roobka uu ku yaraa waa ay jirtaa sidoo kale ereooyin runtii gebile ka tirsan oo iyagana roobka uu ku yaraa way jirtaa roobku iminka uun ay kuwii horreeyey ay heleen marka runtii dee dadkii qaarkood waxay u guureen dhinaca bari qaarkood waxay u hayaameen xuduudahay ka tallaabeen marka dee saameyn bay meelaha qaar ku leedahay meelaha qaarna runtii dee garaaskooda ama doogooda iyo waxoodu aada bay u wanaagsan xayduhu markaasi go-aankan warbixintan soo baxday maxay ka qaban karaan oo meelaha ay ka fulinayaan meelahay ka fulinayaan runtii muhiimaddu waxa weeye inay sii wadaan mucaawinooyinkii ay ku hayeen meelo badan runtii waxaa heerkan labaad soo gaadhsiiyey waa mucaawinooyinka inta badan mucaawinooyin badan baa runtii ayaa ayaa la bixiyaa international communitygu ay dadkeenna runtii ay ku caawisaa waana ku ammaanaynaa inay intaa waxaananu jecellaha inay sii wadaan oo anay is odhanin way sii roonaato wax waliba wuu sii hagaagay laakiin ay ku talagalaan inaanay intaanay sii gelin xaalad emergency ama xaalad adag aanay sii gelin inay inay u diyaar garoobaan oo ay ay ay sii wadaan siina kordhiyaan meelaha qaar ee gaabiska ama meelaha bannaan ee aan waxba laga qaban dadka hadda dhibta qaba ama beeraleyda mise waa xoolo dhaqatada way iskugu jiraan beeraleyna way noqon kartaa oo beerihii weli umay bixin meel xoolo dhaqato ahaana way jiri kartaa marka guud ahaan iyo kuwa i d b c ba intaba way jiri kartaa kolkana dalka guud ahaan la eego xeebahay jiri kartaa dhanka kale marka baahiyuhu runtii dee waa iska wada jiraan laakiin lama wada dabooli kare in inta ugu muhiimsan mar walba la daboolaa muhiima maxaa ku heshiiseen markaa iminka hay-adihii aad la jirayseen maadaama adigu aad dowladdii mas-uulgood hayd runtii de waa isla qaadanay in baahida dalka ka jirta iyo xaaladeeduba ay runtii de ka dari karto haddii caawimooyinkaas iyo waxaas la joojiyo ama la yareeyo ama la ysidhahdo dadkii de way kasoo wada roonaadeen marka waxaanu runtii anagu u soo jeedinay go-aamadu kolliba way dambaynayan waxaan usoo jeedinay in lasii wado wixii caawimooyine hore loo waday lana kordhiyo meelaha gaabiska ama meelaha bannaan ee ay dadku baahida u qabaanee runtii aan roobabka iyo ay ku yaraayeen dhibto amaan beerihii u bixin ama aan dhibaatada nololeeda haysato dhibaato aad dib ku aragteen oo shirkay soo samiyey jirta si aada ugu sii adkaysaan in xaaladaasi ama mucaawanooyinka ay bixinayaan sii bixi wadaan dee dabcan haw reportiskan bada qayb baynu ka ahayn waxaan oo dhan waxaanaan ogeyni ma jiro waanu la soconay waanu ka wada shaqeynay shaqaalaha iyagaa la socday oo kala shaqeynay oo meel walba dee la tegay marka runtii waxaanaan arag oo riboodka ku jiraa ma jiro waxaanu jecellaha in lasii kordhiyo oo mar walba mucaawinada ayaanu ka hay-adahaan iyo ka dowladahaanba ugu baaqaynaa hay-adaha caalamiga kuwii antuba iyo donerska ama qolyahan qaranbixiyaashuba inay kordhiyaan oo caawimada ay sii wadaan ilaa iyo hadda imise qof baa u baahan macaawino ama gargaar bini aadanimo tirada guud ee dalka runtii dee dalka o dhan imika waa waa waa la wada siiyaa dad ka badan milyan baa runtii mucaawinada la siiyaa marka reportisko detailisana wuu soo baxaya haddii la yidhaha maalmaha soo socda soo bixi doona iyadoo figures by gobol iyadoo ahna waa soo saarna insha allah gobolada ugu daran somaliland waa kuwa kuwa ugu daran marujeex baa ka mid a roobabku meelaha qaar ha meelaha qaar marka hay-adaha maxaa ka wada shaqeyn doontaan idinku markaa soo saartaan kulankiina maanta kadib waxaa laga shaqayn doonaa sidii dee dadka loo caawin lahaa sidii gaabiska meelaha bannaan loo buuxin lahaa si baahiyaha dadkaas wax looga qaban lahaa ama cunno ha noqoto ama ha noqoto tan kale maaragtay waxyaabahan ay dee huga iyo waxyaabahan ay u baahan yihiin ama ha noqoto biyaba meelaha qaar oo dee futureka looga baahan doono haddii la yidhahdo gudoomiye roobabku way ka deen deegaanada qaar xaaladana oo adigan sheegay in hal milyan dad gaarhaya raashin la siinayo marka dhibaatada dayrtiina iminka waa la filayaa inay daado marka dhibaatada waxaa laleeyahay dadka qaar aaminsanyihin in aa si kasii hordegaysaan maxaa keenaya taas runtii lagama sii hordegayo situationkeena sidaynu uga baranay ee caadiga ay u tahay dee wakti jiilaaloo baahidu ay badataana way jirtaa wakti roob la helaana way jirtaa soo maad garan dibudhac baa ku yimid sidaan kuu sheegay saddex wax baa sababay oo ay ka mid tahay kow dibudhac baa ku yimid waktigii wax la beeran lahaa oo dadkii anay wixii la rabay aanay wada beeran ama waktigii uu dib uga dhacay xagaano ku dhuftay saamayn bay dee noloshii dadka ay ku tiirsanaa beeraleyda runtii saamayn bay kulahay ka xoolo dhaqatada ah ee aan cawshelin ee xoolihii u dhali lahaayeen waqtigiisii gaadhi lahaa laftiisii saamayn bay ku leedahay way nolosheenna waxay ku xidhan tahay mihii bay inta badan ku xidhan tahay marka waa inaanu garan karnaa tilmaami karnaa in dhibaatada beritoole kugu iman karta marka ay wax yimaadaan aanad qayline aad kasii diyaar garowdaa oonad eeganin roobka imika da-aya dee berrituu joogsanaya marka talagalku waxa weeye ma sii ma garanaysaa ma sii mala awaalayno laakiin waa wax dhacaya oo iman doona oo dis wixii ka bilaabma ilaa iyo octoobar wixii ka dambeeya culays badan baa ayaa ayaa deegaamada somaliland ku iman doona sidii caadiga ahayd haddii roobab dheeraada u ilaahayna siinaga waa nimco inoo soo korodhay laakiin waxaan de sidii looga bartay ama climateku uu sahankiisa ama forecastkiisa uu sheegayo waxa weeye inay culaysyadaas ay iman doonaan
haddii aad joogto baardheere iyo tuulooyinka u dhow raadiyow ergo waxaad ka dhegaysan kartaa idaacadda markabley mawjadda efem siddeetan iyo siddeed dibic siddeed saddexda ilaa afarta galabnimo
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliga garan karo weeye rabbi ha noo soo orgoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
weli rediyo ergo ayaad degaysanaysaan qodobo kale ayaa inoo soo socda markanse kusoo dhowaada xubinta qiimaha xoolaha oo maanta uu sayladda magaalada laasacaano ka soo diray faarax dubed
xubinta qiimaha xoolaha maanta waxaynu ku eegaynaa silladaha lagu iibiyo geela iyo adhiga ee ku yaala magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool silladahaas oo aan maanta tegay waxaa ka jira dhaqdhaqaaq ganacsi oo lagu kala iibsanayo xoolaha nool ee silladahaasi la keenayo sillada geela ee magaalada laascaanood waxaa ka jira hoosu dhaca qiimaha geela lagu kala iibsanayo sida uu raadiyo weergow sheegay axmed maxamed warsame sigad oo ka mida dilaalinta sayladaasi kaasoo sheegay una sababeeyey hoos u dhaca geela ku yimi qiimihii lagu kala iibsan jiray in geel badani uu labadii maalin ee ugu dambeeyey sayladaasi imaanayey waxa uu tilmaamay maanta oo keliya geela yimi saylada magaalada laascanood inuu gaadhayo ilaa konton taasina ay sabab u tahay in qiimaha geelu hoos u dhaco awrta waaweyn ayuu sheegay in muunadooda koowaad maanta lagu kala iibsanayo lacag gaadhaysa laba iyo labaatan milyan oo shilin soomaaliya halka muunada labaadna awrta waaweyn lagu kala iibsanayo maanta labaatan milyan halka muunada saddexaadna lagu kala iibsanayo siddeed iyo toban milyan oo shilin soomaaliya awal way wacnayd laakiin maanta iyo daraad iyo waa naga yar xumaydoo neefkii shan iyo labaatanka milyan ee soomaaliga ahaa ahaa wuxuu noqday saddex iyo labaatan ilaa labaiyo labaatan awrkii labaiyo labaatanka milyan ahaa wuxuu noqday koob iyo labaatan milyan hashii labaatanka milyan ahayd waxay noqotay siddeed iyo toban milyan oo lacag soomaaliya qurbicii yaraa ee sagaal iyo tobanka ilaa siddeed iyo tobanka ahaa wuxuu noqday afar iyo toban ilaa shan iyo toban magaaladoo iska yar busaaradahoo aan lacag la-aanina ka jirto busaarada iyo waxa dhacay mooyaane waa nagu soo yar batay xoolihii imaanayay baa batay adigu geel yar baa iman jiro markiiba waa la boobi jirayoo adduunkiisu waa iska wacnaadoo lacagtiisu waa iska wacnaydoo iminka toddoba cashaad daba jiitamaysaado dee doolarna ma helo hashii lamaanayd waxaa la siistay siddeed boqol oo doolar waan gartay marka qaalmaha dhalay ee lamaana siddeed boqol oo doolar la siisanayay de ahaan imse jireen adigu marcuurad ilaa lix jir ilaa toddoba jir bay ahaayeen qaalinta adigu aan haddeer curan laakiin rimayda ahayd waxaa la siiyey lix boqol iyo konton doolar khadar axmed culujoog waxa uu ka mid yahay jeeblayaasha xoolaha nool sida geela iyo adhiga kasoo iibsada tuulooyin ku yaala gobolka sool waxaana kula kulmay saylada adhiga ee magaalada laascaanood waxaana uu ka waramayaa tuulooyinka uu kasoo iibsado xoolaha uu kasii iibiyo saylada adhiga ee magaalada laascaanood iyo waxa uu ka faa'iido tusaale ahaan haddaan kaga soo qaado adhigoo kale waxaan kasoo iibiyaa deegaamo ka hoos yimaada gobolka sool geeddheer xidhxidh balicad marka toddobaadkiiba mar baan keenaa laascanood qiimaha xagga neefka ugu sarreeya waxaan kasoo siisanaa laba milyan neefka ugu hooseeyana milyan shan boqol markay yimaadaan gobolka sool gudihiisa saylada laascanood ugu sarreyn neefka ugu sarreeya laba milyan iyo laba boqol maasha allah aad buu fiican yahay iga waran toddobaadkan dhaqdhaqaaqa sayladusay dhaqaaqa sayladu aad bay fiican tahay adhiguna adhiguna waa yaryahay maasha allah toddobaadyadii hore oo kale haddii tusaalaan kasoo qaadano wax badan baa isbedelay salebaan warsame cabdi waxa uu ka mid yahay dilaaliinta iibiya adhiga waxa uu radio weergo uga warramay qiimaha maanta lagu kala iibsanayo adhiga haddeer lafteedu waa wacyahay adigu ugu hoose neefka ugu hooseya lixdan dollar meelaha wey neefka ugu sareeyana neefka ugu sareeyana siddeetan ilaa sagaashan waan gartay marka maantiyo kale adhi intee leeg baa yimaada hadba waxay ku xidhan tahay sida adhigu u yimaado iibka ka waran see la duseeyahay adhigu waa wacanya aad iyo aad buu wacanyahay way socotaa waa la kala iibsadaa waa la kala iibsadaa aad bay wacan tahay marmarna wuxuu gaaraa laba boqol mar boqol iyo konton wuxuu ka yimaadaa deegaanada gobolka dadka degan uu degan yahay oo dhan ilaa soolal ilaa buuhoodle ilaa iyo marqaan buu ka yimaada adhigu oo halkaa kililka shanaad wuu ka soo baxa adhigu intaa ayaan kusoo afmeeraynaa xubintii qiimaha xoolaha oo maanta idinka imaanaysay magaalada laascaanood waxaan idinla socodsiinayey anigoo ah faarax dubad
ma jeceshahay inaad wax cusub ka ogaato ama aad ka barato arrimaha tiknolojiyadda waxaan diyaar kuula nahay inaan ka jawaabno su'aalaha aad qabto ee la xidhiira internetka bogagga ay bulshadu ku xidhiirto websaydyada taleefannada taabashada shaashadda ku shaqeeya kombyuutarada aaladaha casriga ah iyo wax kasta oo tiknolojiyada la xidhiira waxaan bilownay barnaamij cusub oo tiknolojiyada aan ku falanqayn doonno kaas oo aad dhegaysan doonto sebti kasta isagoo ku-celis ahna talaado kasta su-aashaada noogu soo dir nambarka fariinta gaaban ee laba kun iyo labaiyo toban halka aad naga dhegaysanaysaan waa rediyo ergo magacaygu waa cabdiraxmaan taysiir biyaha webiga shabeelle ayaa sare uga kacay heerkii caadiga ahaa waxaana jira cabsi laga qabo inuu fatahaad sameeyo laba toddobaad ka hor kanaal ayaa ku fatahay xaafadda kulmis ee magaalada jowhar waxaa sidoo kale jirtay fatahaado laga soo sheegay tuulooyinka moyko halgan iyo tugaarey oo hoos taga jowhar kuwaas oo khasaare u geystay beero ay ku abuurnaayeen dalagyo kala duwan sida uu noo sheegay duqa magaalada jowhar oo aan waraysannay toddobaadkii hore digniin ayay hay-adda cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay ee magaceeda loo soo gaabiyo faw ka soo saartay inay fatahaad ka dhalan karto sare ukaca biyaha webiga shabeelle ee mara gobollada shabeellaha hoose shabeellaha dhexe iyo hiiraan waxaa loo sababeeyey roobab mihiigaan ah oo ka da-ay dhulka sare ee itoobiya iyo roobab kale oo ka da-ay gobolka shabeellaha hoose digniintu waxay sheegtay inay sii badanayaan goobaha u nugul inuu webigu ku fataho goobahaas oo lagu taliyey in deg deg wax looga qabto ka hor inta aysan bilaaban roobabka xilliga dayrta ee la filayo bisha oktoobar ee soo socota si looga gaashaanto halista fatahaadaha laga cabsanayo maamulka degmada jowhar iyo dadka deegaanada ee cabsida fatahaadda ka jirto ayaa iska kaashanaya sharista meelaha nugul ee qararka webiga ee ay fatahaadda ka imaan karto wariyaha rediyo ergo ee gobolka shabeellaha dhexe maryan sheekh cabdi ayaa arrimahaas ka waraysatay saalax muudey cali oo ah duqa magaalada jowhar waxay marka hore weydiisay waxa sababay fatahaadihii u dambeeyey ee ka dhacay jowhar iyo tuulooyinka u dhow sababta waxaa weeye webiga uu lahaan jiray laba meel oo biyaha lagu kaydiyo sida biyoxireenkii sabuun ku yiilay iyo biyoxireenkii kale ee keliya shiinaha labadaa ayaa la waayey oo aan dayactirnayn biyihii xagga lagu xakamayn jiray ayaa meeshii ka baxday sidaas darteed ayaa waxay noqotay in mar weliba biyahaasi ay keenaan in fatahaad ay sameeyaan laakiin waxaa nagu maqaalaa mararka qaarkood in ay jiraan markay fatahaadda timaado ama webiga oo soo fariisto oo biyaha bataan dadkii beeraleydii beeraha ay ugu beeranaayeen oo dalagii oo usoo dhow yahay ay goosan lahaayeen in dad kale oo goofaf waraabsanayo ama u waraabinayo xoolo dhaqato oo xoolo biyo raba in ugu naaxiyo ama beerahooda laftirkooda rabo inay bacriman uga sameeyaan marka arrimahaas maxaa ka ogtihiin maadaama maamulkii aad ka mid tahay waa dhacdaa dadku bini aadamka isku mid ma aha faraha waa shan shantaa fara islama eka cid xunna way ku jirtaa cid wanaagsanna way ku jirtaa in badanna dadaal badan oo aan guddoomiyaalkii tuulooyinka oo aan amarnay oo aan nidhi soo sheega ciddii aad ku aragtaan inay biyahaasi ay wax ka qabanayaan ama dhibaato u keenayaan noo soo sheega aan nidhi way jiraan wax badan ayaa dabagal lagu sameeya laakiin qof biyo furaya iyo qof xirayo labadaba waad dareemaysaa in qofka biyaha xiray uu furayo uu yahay mid ka dulmoon oo allana ka baqaynin islamarkaasna dhibaatada keeni kara waxaad sheegtay in meelo badan ay biyahan ka dhaceen xilligaanna ay tahay xilligii beeraha ay soo dhow yihiin oo dadku ay beerteen goor hore khasaare ceynkee ayaad ku sheegi kartaa oo adiga aad aragtay oo beere oo ka go-ay tuulooyinkan waase kuwee kuwa ay ka go-een
tuulada mooyiko oo kale waxaa ka dhacay khasaare aada u weyn ilaa shan iyo toban hektar ayaa go-ay waxaa ku yiri dalag kala duwan weli bambaay soo soo go-ayay oo qudaarta yaryarka ah iyo ganley markaa isla markaan joogtayba inay maarata habooq noqoto ayaa go-ay isla markaasna ilaahay mahaddii waa laga gaaray waanla waan la xiray boqda moyko marka intay fakatay haddii aad noo sheegtay dhirirkeeda iyo ballac ahaan xagga dhirirka waxaan qiyaasi karnaa oo estimate markaan ku sameynay sagaal mitir balacan wuxuu noqonayaa shan mitir waa ku guulayseen allah iyo mahad leh waa ku guulaysen waan xirnay maamul ahaan abaabul ma samayseen oo ka dhexeeya maamulka iyo bulshada tuulooyinka si fiican tuulooyin fara badan iyo gudaha culmis intaba waa gurmud badan ayaa la sameeyey haddii aan ku qiyaaso oo aan ku sheega mid weliba wixii la geeyey waxaan dhihi karnaa moyko laba kun waxaa la geliyey halkii biyaha ay ka fakadeen iyo laba kunna waxaa la samaynayay caratuur oo macnaha la kor saaraya buurkii oo hoos gaabtay waa loorar loorar loo isticmaalo oo carada in lagu shubo dib loogu dayactiro oo halkii lagu xiro iyo korshubkii biyo looga celinayo jawaanadaas oo meesha la dhigayo oo laba iyo saddex in laisdul saaro si maaragtay biyihii soo korboodi lahaa ee lagu hakinayo oo taas lagu celinayo waxaa kaloo aan samaynay dadaalo fara badan iyo tuulooyinkii iyaga oo shaqeeyey iyaga laftooduna ay si hagarlaan ay wax u qabtaan laakiin waa waxaa kula dagaalamaya waa biyo biyo iyo dabna waa waxaad og tahay haddii ay colaad ay kugu imaanayso wax ka daran ma jiraan marka si wanaagsan ayaana adig u socotaa shaqooyinka dhowr meel ayaa magiisi hadda tuugaarayo kale waxaa ka baxay oo magiisi khasaaro la dhihi karaa waxaa waaye ilaa shan boqol oo hektar markii aan qiyaasno dherarka waa shan iyo labaatan mitir balacan wuxuu noqon karaa toban mitir sidaas aad daraaddeed marka iyada waa mid aada weli u socota shaqadeediina magiisi waa lagu guda jiraa insha allah waxaa jira tuulooyin kale oo aan siinay loorar sida nuukaay oo afar boqol la siiyey maandheero oo shan boqol la siiyey bacaadley oo shan boqol la siiyey baaro weyne oo kun la siiyey jawaanada haddii aan qiyaastii isku dardaro waxay noqon kartaa kow iyo toban kun iyo afar boqol jawaanadii la gelshay saaraha beeraha gaarayna waxay noqon karaan shan boqol iyo shan iyo toban hektar moyki iyo toogaari dhibaatada gaartay welina way ku socdaan waana hor joognaa waan daba joognaa mar welibana diyaar ay u nahay in wixii soo dhaca aan qabanno meelaha qaarkoodna waa laga gaaray oo waxba khasaare amaysan keenin tuulooyinkan aad shanta boqol iyo afarta boqol iyo kunka aad gaarsiiseen ma cabsi keliya ayaa laga qabaa mase waxaa jiray laftirkooda korshub aad ka dareenteen dhinaca kanaalada waxaa tuulooyinka aan iskaga waraqabnaa mar weliba haddii ay dareemaan dhibaato meeshaa kusoo food leh ama ay dareemayaan korshub ayaa waxay yidhaahdaan waxaan u baahannahay loorar loorarka ayaa sidaan aan ku siinaa oo maaragtay si ay ugu hortagaan siaysan usoo go-in aynu usoo bixin marka shaqaalaha iyo dadka xiraaya waa dhalinyaradooda dhalinyaradooda aada bay u mahadsan yihiin waana ku taageersannahay shaqada ay qabanayaan inta karaankeena anaga aan qaban karnana waa la tacaalayna insha allah waa tahay maamulka miyaa geeyo keliya mase waxaa jiro hay-ado oo idi caawiyo oo dhinacaas idinka caawiyo jawaanadii in idinku caawiyaan oo kale baldoosaradii oo kale in idinku caawiyaan ma jiraan hay-ado ama dhinaca ee wasaaraddii beeraha hay-ado way jiraan sida hormuud iyo farjano oo kale shirkado ah wax bay ka qabteen maalin hore dadaal badanna waa la sameeyey insha allah waana fadhiina waa sameynay oo ay wax ku qaban doonaan hadduu ilah yidhaah hadda tugaare oo kale qaylo dhaanta waa ay badan tahay in badan ayay socotaa maalmo badan ayay bidadka waa cabaadayaan beero go-ayoo waxaa lai sheegayaa oo laga soo guuraayo meelaha qaarkood waxaa la sheegaya in guryo xitaa qaar ay ay siimow ay galeen marka sidee rabtaan inaad u tacaashaan maadaama dhulkaasi beeraley u ahaa waa qasab meel weliba ama tuulo kasta dhibaatada ka dhacda waajib ayay nagu tahay inaan wax ka qabanno dadaalkeedana waa wadnaa insha allah waana kan gaaraynaa ilaahay baa nagu guulsiin doona insha allah aad ayuu mahadsanyahay kaasi wuxuu ahaa maayarka degmada jowhar saalax mudde cali
haddii aad joogto muqdisho iyo deegaanada ku dhow waxaad raadiyo ergo ka dhegaysan kartaa idaacadda risaala lixda ilaa toddobada fiidnimo maalin kasta
haddii aad jeceshihiin inaad ka qayb qaadataan barnaamijyada idaacadda ergo ama warbixinnada aad aragtidiinna ka dhiibataan ama xaaladda deegaankiinna aad doonaysaan inaad ka warbixisaan waxaad talooyinkiinna iyo su-aalihiinna noogu reebi kartaan nambarka gaaban ee laba eber hal labo oo dhegaystayaasha jooga soomaaliya ay si bilaash ah nagu soo wici karaan markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka gobaad ee arrimaha haweenka gabdhaha ayaa ku soo badanaya waxbarashada sare iyadoo sannadihii u dambeeyey la arkayo tiro badan oo ka qalin jebinaya jaamacadaha jaamacadda caalamiga ah ee soomaaliya oo toddobaadkan ay ka qalin jebiyeen boqolaal arday ah tirada gabdhaha waxay aada ugu dhoweyd tan wiilasha waxayna gabdhuhu aada ugu sii badnaayeen barashada aqoonta la xiriirta caafimaadka wariyaha rediyow ergo ee magaalada muqdisho farduuse sheekh cabdiraxmaan ayaa soo diyaarisay barnaamijka toddobaadkan oo arrimahaas ku saabsan soona jeedinaysa
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka gobaad oo aan uga hadalno arrimaha haweenka toddobaadkan waxaan kusoo qaadanaynaa tirada gabdhaha ka qalinjibisay jaamacadda caalamiga ah ee soomaaliya oo ku dhowaaday tirada wiilasha iyagoo cidna ku garabsiin bilaha julaay iyo agoosto waa waqtiga kala bara dhammaadka sanad waxbarasheed ka dhammaaday iyo kan bilaabanaya ee cusub waxaa qabsooma xaflado lagu sugootinayo ardayda dhammaysatay heerkooda waxbarasho sitimaankan arday ka qalin badelatay jaamacadda caalamiga ah ee soomaaliya waxaay ahayd tirada gabdhaha iyo tanwiilasha ka baxay sanadkan kuwa isku dhow guud ahaan jaamacadda caalamiga ah ee soomaaliya waxaa ka gudbay heerka koowaad ee jaamacadda sanad waxbarasheedka labada kun iyo sideed iyo tobanka labada kun iyo sagaaliyo tobanka shan boqol iyo soddon arday oo ay gabdhuhu ahaayeen laba boqol iyo soddon iyo kow gabdhood iyo wiilasha oo ahaa laba boqol sagaashan iyo sagaal wiil gabdhaha ayaa ka kala baxay qeybaha kala duwan ee jaamacadda haba ugu badnaadaan cilmiga caafimaadka waxbarashada gabdhaha dhaqan bulsho ahaan ma ahayn mid aada loo dhiirigelin jiray dhowr iyo toban sano ka hor muddo dhexe waxa ay noqotay in la helo hablo iyagu dhameeya dugsiyada sare ama dhexe waayadan dambe waxaa caadi noqotay waxbaristooda oo lagu baraarugay inay gabadhu qaadato go-aanka ah inay sii wadato waxbarashadeeda iyo inay joojiso jaamacadda caalamiga ah ee soomaaliya iyagoo arkay isbeddelka guud ee bulshada ayay ku dhiirigeliyaan in gabadha si gaara loo abaalmariyo sida uu inoo sheegay axmed cabdi haadi oo ah madaxa xiriirka bulshada jaamacadda s i u labka iyo dhadiga marka la fiiriyo way isku dhadhow yihiin tir ahaan waxaan rabaa inaan kuu sheego sanadadan dambe waxbarashada gabdhaha xoogay usoo badanaysaa fasal kastoo isayu ka mid ah ama kuliyad kastoo isayu ka mid ah ardada ugu sarreysa gabdhaha ka mid ah markii sanadkii la is abaal marinaya marka anagu ardayga ugu sarreeya dee waxbarashaan siina marka ayada nafteeda dhinaca gabdhaha xoogaa saaray in oo waxbarashada ay kor soo kacaan gabdhuhu way ka mas-uuliyad dareen badan yihiin wiilasha waana ka dadaal badan yihiin taasna waxay keentaa inay xitaa fasalada ayaga hormood ay ka noqdaan dhinaca dhibca gabdhaha markay dadaalaan oo ay fasalada hore baxaan si gaaraan u barmood karaynaa tusaale kale waxyaabahaan sameyna hadda waxaa kamid a markaan xitaa shaqaalo qaadanayno oo inta badan waxaan ka qaadanaa shaqaalaha hoose ardada jaacadda ka qaanjabisay sababta looga dhina waxa weyaan in oo kor loo soo qaado doorka gabdhaha ee waxbarashada ay ku leeyihiin iyo inay ku xididaystaan safiye axmed shire waxa ay ka mid tahay afartan iyo lix arday oo dhameeyey caafimaadka guud iyo qaliinka jaamacadda s iu sanadkan da-da labaatanaad ayay ku jirtaa xamar ayay ku dhalatay kuna barbaartay dhammaan waxbarashadeeda dugsiga iyo jaamacadda ayay ku dhammaysay muqdisho iskuulka imaamu shaafici ayay ka baxday hooyadeed oo ah hooyo baratay kalkaaliisanimo ayay ku sheegtay inay garab ku siisay dhiirigelinta waxbarashada reerkooda oo ka kooban sideed caruur ah oo ay iyadu u weyn tahay caqabadaha ay la kulmi jirtay inta ay waday jaamacadda iyo iskuulkaba maahan wax ka duwan dhibaatooyinka caadiga ah ee uu la kulmayo arday muqdisho wax ku baranaya lugeynta xilliyada qaar iyo duruufaha waxbarashada gaar ahaan kuliyadda ay ku jirtay ay ku sheegtay culayska ay la kusoo kulmi jirtay walaahi horta hore ma- ma sahlaniin aan marmarka qaar aadi xili kuleel ee tahay aa waxaa arkay wadadii xeeran waa lugeynana marka iskuulka dhiinaya ugu darneed lambar afar xa- ilaa xamarweynaha marmarka qaar lugeyn jirnay anagoo arday oo markaas iskuulka soo baxa lix saac ee oo gaajana heyso soo marmarka qaar waxaasdhehe waxaan adeeg waaye marmarka qaar adoona markaa nasatid goolaa leedahay gadaala oo soo noqonay meesha adiyaa kasii wade soo culayska waa iska badan yahay wallah laakiin waa iskaaga dulqaadanay alxamdulilah maantana waa dhammeynay Uh, medicineka markaa kooda hor bilaabaysid ka arday ahaan horta medicine aa iska dhahayna easy oo nalayaa laakiin markaa dhexbartamaha gaartid aa ogaanay inuu culays yahay so dadka qaar markaasi isdhiibaan dadka oo hamigooda oo ahaa inay dhakhtar naqdaanne oo usii adkaysanayaan safiye axmed waxa ay ku faraxsan tahay tirada gabdhaha kala gudbay heerka koowaad ee jaamacadda dhabar adeeg lix sano ah ayay soo jiireen qaarna afar sano waa hadba kuliyadda lagu jiro sanadaha ay tahay waxaan weydiiyey sida ay u aragto waxaa sababay in sinaanshiyahaas ay timaado waxa ayna u celinaysaa go-aanka iyo rabitaanka gabadha oo xoog batay iyo in waalidka garab fiican laga helay rajadeedu waa in heerka labaad ee jaamacadda ay bilowdo sanadkan soo aadan Ah, waxaa saacida u malaynaa in lasii fahmayo waxbarashada inaa eh, leedahay horumar lagu gaarayo oo hadaa qofka oo wax barto oo shaqaysan karo iyo inay fahmeen inay gabarta eh, isku kalsoonaato ee qof kale ku tiirsanin hadhow markii la guursadoo kale si ee qofna wax uu sugin hadhow eh, eh, haddii ee wax si u qabsadaan ee ilmaheeda u shaqaysan karto saase u shaqaysatana waa inay wax barataa la-aanta caburin la xiriirta in ardayga loo dooro kuliyadda uu baranayo ayaa noqonaysa mid la fahmayo waxay dhanka kale muujinaysaa in gabdhuhu ay u bataan bahda caafimaadka sababo badan oo ku xeeran dooqa gabadha iyo fahamka dadka deegaanka ay ku nooshahay axmed cabdi haadi waxa aan weydiiyey kuliyadaha ay u badnaayeen labada boqol iyo soddon iyo kowda gabdhood ee sanadkan dhameeyey jaamacadda s i u gabdhuhu waxay ku badan yihiin caafimaadka tusaale oo kale ku- ku- markaan joogno kuliyadda health science kan ama caafimaadka guud markaan u joogno oo kale kuliyadaha neersinka iyo midwiferyga ama umulisada iyo kalkaalisada iyo waxaa loo yaqaana eh, faydhowrka guud iyo medicine xitaa gabdhaha u badan oo wax iska caadi ah laakiin gabdhaha waxaa looga badan yahay eh, dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo waxaa looga badan yahay eh, political science-ka waxa loo yaqaano ama siyaasadda kuwaas waa looga badan yahay caadi ahaan marka gabdhuhuna dhinacaasay ku badan yihiin wiilashu dhinacanay ku badan yihiin laakiin taas oo ma ka dhigno in oo faquuq ay tahay labada dhinac midna loo geysanayo laakiin qaab fikreedka bulshada saasa gabdhaha waxaa la aaminsan yahay molank inay caafimaadka ay ku fiican yihiin marka gabdhahan ku fiicneen caafimaadkana waa hadda dadku aad ay usoo ilbaxayaan ama qaab fikreedka bulshada uu isbedelaya gabdhaha hadda qasadkii iyo joogjoogtii wixii o dhan waa laga daayay ee kuwa ku qanacsan maadooyinka noocaas ama talantiga noocaas lana waa waa waa la siiyaa fursadaas waa ka jira dhanka kale waa tan bilan cabdulaahi maxamed iyada oo yar ayuu aabaheed geeriyooday heerkeeda waxbarasho ee dugsiga waxa ay kasoo baxday iskuulka hoose dhexe sare ee iftin ee ku yaala degmada dayniile hadda waxa ay ka gudubtay kuliyadda faydhowrka guud ee jaamacadda caalamiga ah ee soomaaliya waa sagaaliyo toban jir hooyadeed ayaa ka bixin jirtay waxbarashada iyo walaalaheed oo ku nool dibadda bilan iyo hooyadeed oo keliya ayaa xamar ku sugan oo waa ay wada baxeen intii uu reerkooda ka koobnaa oo ahayd sideed ruux iyadu waxa ay door biday inay waxbarato oo ay dhammaysato jaamacadda caqabaad saas u weyn maysan jirin laakiin caqabaad yar yar oo markuu imtixaamaadka imaadoo kaleeto wadooyinka oo xirxiran oo imtixaankia kasoo daahdo kaleeto adigoo soo lugeynaayo een, fasalkiyaa lagaa xiran karaa oo waxaa lagu dhahayaaba adigoo soo daahay oo soo lugeeyay maanta oo dhan aa, waxaa lagu leeyahay imtixaan maanta ma gelaysid reerkeena micnaha inta badan waa gabdhaheena waa wada tahriibeen walaalahay kaleetana kenya iyo meelahaasay ku kala maqan yihiin anigaa xamar u joogay anigaa wax u bartay aniga waxaan jeclaa inaan jaamacadda dhammeeyo een, heerkaasaa isla jeclaa inaan gaaro
intaa ayaan ku ekeynayaa barnaamijka gobaad oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada muqdisho fardiso sheekh cabdiraxmaan raadiyo ergo
weli halkaad naga dhegaysanaysaan waa rediyo ergo ayax toddobaadkii hore ku degay dhuldaaqsimeedyada deegaanka gebagebo iyo tuulooyinka u dhow ee gobolka togdheer ayaa sababay inuu yaraado daaqii xoolaha wariyaha rediyo ergo ee gobolkaas sadiiq yuusuf khalaf ayaa kusoo waramaya inay arrintaas yaraysay caanaha iyo subagga laga keeno deegaanadaas sida uu sheegay gebagebo waxaa ka yimaada caano iyo subag badan oo lagu iibiyo suuqyada burco maadaama halkaas lagu dhaqdo xoolo aada u badan waa dhuldaaqsimeed aada loogu dhaqdo geela si fiican ayuu roobka guga uga da-ay sanadkan iyadoo haddana uu ka da-ayo roobka xagaaga ee xilligiisa lagu jiro wuxuu intaa ku daray in koombada caanaha ah ee afarta kun ilaa shanta kun ee shilinka somalilan ah la iibin jiray ay hadda gaartay lix kun oo shilin arrintaas wuxuu ka waraystay guddoomiyaha gebagabo bilo jaamac muuse oo hadda deegaankaas ku sugan wuxuuna marka hore weydiiyey inuu warbixin naga siiyo ayaxa la sheegay inuu ku habsaday degmada iyo deegaanada ku hareeraysan horta roobab baana helay fara badan wiiladii hore markaa wiilkii aanu soo dhaafnay ayaa ayax ku habsaday geelihii oo soo baxay oo dhigay oo xoolo fara badan yimaadeen sida geelal fara badan oo hawl ka soo yimi oo guraanka yimi ayaxaasaa ku habsaday meeshu maalin degada waa casneeyey wixii caleen ka soo baxayna waa cunay hadda wuu naga yar guuray oo meel uu baxayna garan mayno laakiin toddoba cisho uu deegaanka iyagaa ku wareegayey wuxuu ka dhigay dhulkii dhirtii wuxuu ka dhigay wayo dhibaatada u weynay imika waxa weeye xoolihiio waxay maraan baanay sar u baafiye dhulkii waan gartay iyo weliba iyo weliba sida lay sheegay koronkor uu ku aasaado dib u dilaacaysa taasna imika waa taageerayna aanu ka baqaynaba waaya markaa deegaankii sidee buu noqday xoolihii ma daaqayaan imika xoluu waa wuu ku xaaraya baalku waa urayaan xooli way ka tugan yihiin oo markaa ma daaqayaan maxay daaqeen dhirtiiba waa uraysaa wuu ku xaaree markaa sidee bay dadkii deegaanku ee xoolodhaqatada ahaa yeeleen iyo waxa maxay maxay qaban karaan meel dhulkana roob baa helo meella kama qaban karaan geedgeed aanu isagu hunino maa ka yar ayay da xooluhu ku yara nooryihin laakiin dhirtii waabsanayda caleenta qoyari ka soo baxday uu dhamiyey markaa maxaa xala ilaahiga xala waa waa waa waa waa waa waa qadar ilaahayti waxaad ii sheegtay in uu u guuray tuulooyin adiga dhinaca bariga kaa xiga marka tuulooyinka laftigooda muxuu yeelay
taasuu buu yeelay laakiin hadda meel ku sugan yahay ma garanayo hadda meel ku sugan yahay ma garanayo intee in leeg buu markaa idinka idin idin hayay oo uu idin dul deganaa ayaxu toddoba cisho ayuu na haystay deegaanka gebagabeeya inta kuweerta tuulooyin aanu xukumo oo fara badan ayuu haystay cabdi buraale warta sambuulka migeegi rangiriye dadka kaasoo dhan ku haystay gebagabeeya agtiisa marka de wuxuu ku sameeyey wuxuu ku sameeyey wadankii wuxuu ka dhigay gedicisna xooluhu daadayeen marka roobkaba hadduuna helo uu ka bayo unbaa loogu gaad bilow guddoomiye deegaanka adigu aad joogto waa deegaanka ugu xoolaha badan gobolkan togdheer caano badan iyo suuq badan baa ka yimaada hadda caanihii waa sidee caanihii way yaraadeen geela oo dhan baa xagga isugu yiri geelii hawl joogay geeliitaaliya ka yimidna ayaa jooga iminka maanta jooga karin iyo cabdi buraale waad garanaysaa dhulka karin iyo cabdi buraale ayuu fadhiyaa geelu guraanku yimid wax weyn baa iska bedelay caanihii iyo wixii ka imanayay wax weyn baa iska bedelay wax weyn marka ma xoolihii baan daaqayn xoolihii aan daaqayna dee dhirtii uu ka xuneeyey shaasheeyey dhirtii uu shaasheeyey xuneeyey markaa dadkii ma guureen oo dhul kaloo daaqsimeed le ma u guureen dhul daaqsimeed kale ma u guureen mise weli waxay degan yihiin gebagebe iyo inta ku dhow dhow sideed bay isaga yaalin sideed bay isaga yaalin meel loo guuraa ma jirto awdaynika xooluhu dib ugu noqon kari maayaan halkana ma dhaafi karaa wixii xaggaa ka dhiga waa guur iyo guray meelay ku noolaan karaan maaha halkeedu bay iska yaalin ilaahay bay ku sugayaan dhirkuna waa cusub waa haddii galabtaba rartoo
idinku ka degaan ahaan ama ka maamul ahaan maxaa u qabateen dadkaas dhibaatada soo gaadhay ee ayaxu uu dhirtii ka xaalufiyey wasaaradda beeraha somalilan dhawaaq baanu siinay aanu u dirnay baaq baanu u diray degdega sida inay noo yimaadaan oo koronkorada dambe wax ka qabtaan baa laga yaabaa dee waa waa waa ribood baanu dirnay wax kale ma qaban karo waan gartay bilow adigoo mahadsan gebagebe iyo dhulka ku dhow dhow hadda roobabkii dambe ma heleen hadda shaha galabta qayb bu heshay sababtana waa cusub yahay camalka ilaahay sanadka wuu nagu deegaanka wuu ku shubay roobabkii horena way helaan aniga beerahii ka soo baxay waa taa ay kululay imikana roobab badan baa rajayna barustu waa nagu maadsanta ayixii ma ka baqaysaan inuu dib hadda idinku soo noqdo waxaa laga baqayaa inuu wax ku aasay ku aasay baa laga baqayaa in ay koronkoro noqoto oo ay markaa dib iyadu usoo kacdo miya taasaa laga baqayaa isagii imika baqdin caynkaasa kama qabno siday baqdin caynkaasa kama qabtaan dadka yaqaana waxay yidhaahdeen inagu soo qabin maayo
haddii aad jeceshihiin inaad ka qayb qaadataan barnaamijyada idaacadda ergo ama warbixinnada aad aragtidiinna ka dhiibataan ama xaaladda deegaankiinna aad doonaysaan inaad ka warbixisaan waxaad talooyinkiinna iyo su-aalihiinna noogu reebi kartaan nambarka gaaban ee laba eber hal labo oo dhegaystayaasha jooga soomaaliya ay si bilaash ah nagu soo wici karaan qaybihii dambe ee idaacadda ayaan soo gaarnay markanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka xaaladda xeryaha oo toddobaad kasta aad dhegaysataan maalmaha isniinta iyo khamiista toddobaadkan oo laga soo diyaariyey mid ka mid ah xeryaha lagu barakacay ee magaalada baydhabo wuxuu ku saabsanaa haween da ah oo kelinimo iyo daryeel la-aan ay ku haysato mid ka mid ah xeryaha magaaladaas waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaha rediyo ergo ee gobolka baay muxyidiin xusni
kulanti waxaan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka xaaladda xeryaha aynu kaga hadlayno oo wakhtiyadan oo kale raadiyo ergo aad ka dhegaysataan toddobaadkan wuxuu idinkaga imaanaya barnaamijka xaaladda xeryaha magaalada baydhabo ee gobolka baay waxaana aynu kusoo qaadanaynaa xaaladda dadka waayeelada ah ee ehelkooda aan la joogin ee ku jira xerada labwarood ee magaalada baydhabo samey aadan cali manuur oo ah hooyo siddeetan sano jir ah aynu ehelkeeda la joogin waxay keligeeda ku nooshahay aqal ugu dhex yaala xerada ay degan yihiin dadka gudaha ku barakacay ee labwarood ee duleedka koonfureed ee magaalada baydhabo inkastoo ay waayeelnimo u diidayso dhaqdhaqaaq badan inay samayso haddana waxay isku daydaa marka ay suuliga aadayso amaba ay booqanayso aqalada ku dheggan inay socoto iyadoo adeegsanaysa usheeda saas oo ay tahay ayay ii sheegtay in ay dhowr jeer ay dhulka ku dhacdo waxay i tustay jug madaxa iyo meelo kale ka gaartay xilli ay wareertay iyadoo socod isku dayaysa tani waxay ku tusaysaa inaysan haysan qof kaalmeeya oo suuliga geeya ama biyaha u soo shuba marka laga reebo in mararka qaar ay carruurta qoysaska xerada qaar ay kaalmeeyaan madalarkor hilile afar gooraa kufay laiafar gooraa kufay aan odararowlay kufay wareeraa sheegase hadalka naftiis weednaadan adira reeb maas adreedhan guri horta ilaahay helin qobay hadama damankayhan guri naadmanka jar war an aamawnad ariis naadmanka jiral haan hadda in karsan shalaal ariito widaado inshaanti odaba raawun e ee ku karsada iyo hadaa isiida adreed walkala anakain sheegaw kala maleh samey oo tabardarada ka muuqata ay ku dareensiinayso inay u baahan tahay xanaano gaar ah ayaa gaajo darteed markii aan waraysiga ka qaadayey waxaa ku adkaa hadalka dadka xerada ku nool hadda waa kuwo xoogsi ku nool gargaar hay-adaha iyo maamulka ay ka helaan waxaa ugu dambaysay sanad ka hor xilligaas dadka qaar ee xerada deggan ayaa heli jiray kaararka lacagaha ku soo dhaco kadibna raashin ayay ku beddelan jireen samey waxay ii sheegtay in dadka xerada uu marba qofkii dab shita wax u keeno laakiin saas ay tahay ma cuni karto cunooyinka qaar oo waxay u baahan tahay waxyaabaha fudud sida caanaha biyaha mishaariyada iyo shaaha mana hesho wakhtigan oo kale maadaama carruurteeda ay joogaan waxaan weydiiyey waxa u diidayaa inay tagto deegaankii si ilmaheeda xanaano uga hesho sidii anu qalba ugu fadaay un isku guuro meeliyo isku seedo fadaay i ogaadaan antaha i hanaanayaan reetay aniina wala an guuri waysanaan madii an wala haysan horta mido gahanahaan oo kaleeba meeliga dhisado baaliyo isku dhawaado islaamkan eebayn isku fadaay isku seedo tabara indiid wal an kaseedaa male walyo dhiibahayaan oo kaas akin dhiibeen araawna male ha usuun habana ma ile hee dadkunba isku aamini ha islaamkuma isku dhami samey markii abaartu ku dhufatay dalka labada kun iyo kow iyo tobankii ayay ka soo barakacday deegaanka roobay gaduud oo siddeed iyo toban kilomitir degmada qansax dheere ee gobolka baay u jira nolosheedii hore samey wuxuu qoyskeedu ahaa beereley waxay dhashay lix carruura oo dhammaan reer wada yeeshay markii uu ninkeeda dhintay muddo saddex sano ah waxay joogtay oo deegaanka ay ku tacbanaysay beer uu odayga reerka ka dardaarmay inay iyada si gaara u leedahay laakiin mid ka mida wiilasheeda oo markaas ay la noolayd sida ay sheegayso ayaa u diiday sidaa ayayna iyadoo keligeed ah u go'aansatay inay isaga noolaato xeryaha barakaca ee magaalada baydhabo inteen roogi inteen dhidhagaagay afuuga isku tataabaday beerto beerti mayli erayninka ka beertun kalkun ada dhalma dhalahayta uni dhalow galnay arinyo ana dhali hobiyasaasi araan anti oo dad iska dirafaday haban iharti an iska dirafadi waayeel horti bidaa dunyaasee la aray kuwa isku kutabilad isku gal islaanka ka dhan hola waa unkooy isku abuurday misgi moordi inka baa jirta moordadi kolkun inku bah isku aamay aamay lema hoolanaad hormaka gaadn hoolanaad hormaka gaadn garka ka gadaday haboogti madka saarada ka gaday garbasaarka ka gadaday mada intiyo lay erdbig arfadeen ila isku roog yaaba ma wajaneb madun tabartee yaraati biladkan isku beeri biladkiya dhulkiin oo qaadaden
waxay raadiyo ergo u sheegtay in haweenay ay deegaanka isla deganaan jireen oo baydhabo kaga soo horraysay usoo dirtay lacag konton kun oo shilinka soomaaliga ah dollar ahaan wakhtigaasina waxay u dhigantay hal dollar iyo bar lacagtaas ayay gaari ku soo raacday oo ay ku timid xerada ay hadda ay joogto wakhtigaas samey waxay awooday in ay socoto oo shaqo xoog sii ay qabato maadaama ay nolosha keligeeda ku tahay oo cid kaalmaysa aanay la socon xitaa carruurteedii ka soo tagtay wax caawinaada kama helaynin markii ay timid waxay bilowday in ay qashinka dadka xerada soo daadiyaan ay jawaano ku aruuriso iyadoo dhabarkeeda ku xamaalaysana ay geyso buundooyinka magaalada oo ah meelaha qashinka lagu daadiyo lacag dhan toban kun ilaa shan kun oo shilinka soomaaliga ah ayay maalintii ka heli jirtay waxay hawshan qashin qaadista ah waday muddo shan sano ah wixii markaas ka dambeeyey dhanka aragga iyo awoodda jireed ayay ka daciiftay xerada labwarood oo dhisan muddo sagaal sano ah waxaa ku nool boqol afartan iyo saddex qoys sida uu raadi ergo u sheegay guddoomiyaha kaamka siida cali cabdulaahi maxamed dadka xerada deggan waxay noloshooda ku tiirsan tahay shaqooyin xoogsi ah adeegyada caafimaadka waxbarashada iyo biyaha waxay ka helaan kaamamka ku agdhow oo kilomitir ka yar u jira goobta ay degan yihiin sababtoo ah maadaama dhul shakhsi uu leeyahay ay degan yihiin hay-adaha kama hirgelin halkan goobo caafimaad iyo waxbarasho midna haweenka waayeelada ah ee xerada labuwarood deggan waxaa sidoo kale ka mid ah muslimo ibraahim xasan oo afar iyo toddobaatan sano jir ah hooyadan oo abaarta ugu soo barakacday deegaanka korombood oo lixdan iyo toddoba kilomitir u jira baydhabo ee gobolka baay muslimo oo ahayd beereley abaaro iyo roobyari ku dhacday ayaa ku kalliftay inay sanad iyo bar ka hor nolol u soo raasato baydhabo waxay raadiyo ergo u sheegtay in marnaba aysan helin gargaarkii ay filaysay dartiisna ay ugu soo biirtay xeradan waxaa marmar caawiya dadka xerada deggan sabtidii oo aan xerada ku booqday waxay ii sheegtay in habeenkii lasoo dhaafay ay gaajo ku seexatay subaxdiina aysan helin wax ay cunto xilligaas oo duhur loo socdayna aysan waxba meel ku ogayn waxay ku nooshahay aqal yar oo laba mitir iyo bar ah oo u dhex yaal joodari dhammaad ah waxay nooga sheekaynaysaa sida ay nolosheeda tahay
sidii beerayaale suura la-aame soortiina horta yaabasu ilaa hadda berisna ma aama koro baasna ma aama koro alxamdulillah beesa wan hoban beesa wangala inka gade hilibkala inka gade wal kale oo anigee kudhon ii korom hadda bas ilin reeg soor marleel hele maa kudhon ii korom ooka sa ka barii kari hadda sakreeg oo gaajada entan hadda ati baar hoyt walaan kiin ku sheegaba maabaleba alxamdulilaahi rabbil caalamiin ri horta halkana meela marahay oo aragtay arduu nolol ku helaabi antaan ka dhawaani reed alafkaano ilanaaday hadda ku horn horta nolol ma ka helna hee naftan bulshada isku leh adri horsaas halkan waa iyo qoysaska degan xerada laboorood uma dhisna musqulo waxay xaajadooda ku gutaan bannaanka xerada dhammaantooda waxay ku hooydaan aqalo ka samaysan geedo dusha laga saaray marayo iyo baakado xerada ma lahan iftiin habeenkii ah dhulka ay degan yihiin waa dhul qof uu leeyahay si kumeel gaara u degan yihiin oo loo sheegay wakhtigii loo baahdo in laga rari karayo guud ahaan dhegaystayaal waxaan halkan kusoo gebagabeynaynaa barnaamijka xaaladda xeryaha lagu barakacay ee gudaha dalka ku yaala oo toddobaadkan idinla socodsiinayay anigoo ah maxudiin xasan maxamed xusni wuxuuna idinkaga imaanayay magaalada baydhabo
markanna mid ka mida kaalmaha suugaanta adigay kuniyo kow jeer naftani kugu kooban tahay kaftankaaga way halmaysataha ka shanaad hantidee kolka aan ku dayo kalgacaylaya igu sii kordhe kolkoliyo ila kori cishqiga ah ila kori cishqiga kolka aan ku dayo kalgacaylaya igu sii kordhe kolkoliyo ila kori cishqiga ah ila kori cishqiga xiska kama goyn qalbiba ku taga meel kaa tegay kuma nici naftii ifa kuu jecelay qalbi kugu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay qalbi kugu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay adna kaliya laab igu kaliya how igu kaliya how qalbi kugu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay qalbi kugu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay adna kaliya laab igu kaliya how igu kaliya how sida keena ruug kali reemayo sidanay kareeba kuu ololaya keenada xubbiga kurka iisu dhee iga jabi kurbada kalmadaha macaan ee kaarkadhayaayisii kinee keenada xubbiga kurka iisu dhee iga jabi kurbada kalmadaha macaan ee kaarkadhayaayisii kinee kax waxaan la'ahay cishqikeedsamo igu laba kacee maanaa ku laba kama armi kara ahaa kama armi kara kax waxaan la'ahay cishqikeedsamo igu laba kacee maanaa ku laba kama armi kara ahaa kama armi kara xiska kama goyn qalbibaa ku taga meel kaa tegay kuma nici naftii ifa kuu jecelay qalbi kugu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay qalbi kugu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay adna kaliya laab igu kaliya how igu kaliya how qalbi kugu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay qalbi kugu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay adna kaliya laab igu kaliya how igu kaliya how
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee lix iyo tobanka midirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis waxaad kalood naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa radio ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
erga waa ergadaydi erga waa